waxaan leeyahay caqabadda lagu haayo guddiga doorashooyinka oo gobolka hiiraan oon anugu yan magacaabay inta aan ka diray looguna tala galay inay gobolka hiiraan wax ku soo dhisaan beesha caalamkuna ay ku og tahay xamar nimanka ku hor taagan oo ka hor wareega qof xamar lagu dhisa annaga wakiil laga noqo mihi guddigaas ka hor wareega dawladdan dawladdii ka horraysaa ah xamar weyne lagagadayo xildhibaanade oo ninkii lacag haystaa xildhibaan noqonaye subaxii oona ma magaalan anukaana deganaynaa xildhibaankayna lagu gadana war xildhibaanada kuwa raba inta imaada inta niman laga dooran oo beledweyne lagu saxiixin oo waasida joogiy odayaasha joogaa saxiixin dawladda dhexa maya wakiil looga noqon karaa waa diidnay taas waa diidnay guddigaan anugu magacaabana waxaan ugu baaqa oo gobolka hiiraan inay ka shaqeeyaan doorashooyinkiisa loogu tala galay afar iyo labaatan saac gudahooda hadday imaa waayaan ninkii imaa waaya qabiilkiisa nin qabiilaan ku bedeli doona ugaashaa iyo iyo guddiguna waa aqbali doonaan saasaana lagu shaqayna amnina waa loo jiraa amni soomaal loo joogta ciidamo dawlaa loo jooga wiilasha eeraboorka lagu isbaaraysana hala dhaafo wiilasha eeraboorka lagu isbaaraysana hala dhaafo haddii kale wiilal kalea loo jooga oo dhisanaynaa shalan anaa magacaabay adduku u magacaabin